xaafadda Kooshine magaalada Beledweyne ayaa laga hirgelin doonaa kadhibyada Nova taasoo lagu baran doono maadooyinka cilmiga sayniska tiknoolajiyadda iyo luuqadaha akademiyadda Nova ayaa waxaa aasaasay dhalinyaro aqoon-yahano ah kuwaas oo ka baxay jaamacadda ku yaala dalkeena Soomaaliya Cabdisalaam Axmed Cismaan oo ka mid ah maamulka akademiyadda Nova ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyay akademiyada iyo maadooyinka lagu baran doono akademiyadda nova waa akademiyad cusub oo aynu dhowaan ka hirgelinay magaalada tan beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan akademiyaddu waxay ku taallaa inta u dhexeysa suuqa caanaha iyo masaajidka sheekh cali boot ama dhabarka dambe ee jaamacadda central ujeedka ugu weyn ee akademiyadda loo aasaasay waa tayeynta iyo sar u qaadidda waxbarashada magaalada beledweyne ardaydu waxay wax ku baran doonaan haddii rabbi qadaro hab maqal iyo muuqaal ah oo iskuulku waa iskuul digital ah oo la jaan qaadayo iskuulaadka ku yaallo adduunka intiisa kale koorsooyinka iyo maadooyinka akademiyaddu ay bixineyso waa ay badan yihiin waxaase ka mid ah maadooyinka cilmiga ama loo yaqaano scientific subjectiska oo ay wehelineyso maadada xisaabta ah oo ay ardadu ku qaadan doonaan hab maqal iyo muuqaal ah oo arday kasta waxa uu baranayo uu si toos ah u daawan doono ama u arki doono fasallada la qaadanayo scientifiga waa fasalka form one ee dugsiga sare form two form three iyo form four waxaa kaloo ay akademiyaddu bixineysaa luqadda englishka ah oo iyaduna ku bixeyso hab casri ah sidoo kale akademiyaddu waxay bixin doontaa maadooyinka caafimaadka ah oo la bixinayo maalmaha khamiista ee jamcada ah gelika dambe weliba lagu bixin doono hab ama qaab lacag la-aan ah oo ardaydu aanan la weydiin doonin wax kharshaad ah maalmaha khamiista iyo jamcada gelinka hore waxa uu bixin doonaa afar maado oo ka mid a maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose dhexe marka akademiyadda nova waa akademiyad ka timid bulshada una timid bulshada diyaarna u ah in waxbarashada gobolka tayada hadda uu leeyahay sare ay ugu sii qaado